Gabdho Soomaaliyeed yaa inta badan ah dhibaatooyin shil duwan kula kulmayaan gudniinka fircooniga ah markii la guursado iyo intii loon guursanaa. Waalidiinta yaa inta badan lanka digay dhibaatooyinka uu silaya gudniinka fircooniga haatoo wili waliba muuqatee in yo nku buraarugnaa haddaba si bulshada loontusa dhibaatada gudniinka fircooniga iyo weliba ururka sixda u kumide ururada ka shaqeeya waa arrimo horumarinta bulshada yaa qabanqaabiya kulun ah dood wadaage oo lanku doodaya dhibaatooyinka lagu dhexlo waa gudniinka fircooniga digtoreysa xaaji cabdinuur maxamed ayaan ku horeyn ku warbiiday dhibaatada caafimaada ee ku dhalado korta gudniinka fircooniga iyo muhiimada kulunkunga haa waliisheenay baahida jartuu gudniinka fircooniga dhibaatada u sileeye yaa la ogaaday xaalada lay diiniyan oo walba unkahayna keliya caado ita dhaqan ita dhaqankiisa wali fadaana bulshadii sidii linka wacigeli fadiya kulunkan ku saabsanay iyo sidii xalinka deela fadi maalin walba haddii gabar dhibaatooysan markii iyo gabar itana dhibaatoosa caadada dhibaata dhibaatadausan jeysado hoob la guursado dana guurkii dhibaatayn jeysade dhalmadii dhibaatay lato markaas intaas dhibaatee dartiya ayaan qabani aadnaan ku xuma in deegaanadoo dhan oo koonfur galbeed aan saameyna oo isla wada deelna wacyigelin ku degmooyinka dowladda iyo maamulaasa badanaa weli ka digana dad focal point arrimuhu ka shaqeeya ruugan protectionka noqotooy f g m ka noqotooy gudniinka fircooniga aan kuwiin iyo xadgudub gabdhoolin jeysado laakiin male meelo tuulooyinka weli indeen wali rajeynayaano maamooyinka meelo fadhiya wala suubiyaayaan oo dhaqankii hore haysadaan weliba haddaa dhibaatada taagan markii la dogo haddii magaalo iyo roogta dhiigbax kadhii walbaba helaasa meelo iyo tuulooyin koob dhiigbaxba kadhii walle ka dhoobaayan malmal i qashin walba daawaad unbalka suubiye laakiin ma helaayaan daryeelkii an baahnaayeen ma helaayaan aada amaasanta waa su-aal muhiim eh hooyooyinka soomaaliya oo dhan guud ahaan wala ku wacyigelin kaga suubiyay in gudniinka fircooniga magaca uswado magac feyl aan hayna magaca kaasna caddeeyow in fircoon sida la sheegay inka tala gali intii gabarba iyaan dhalna markuun maadaama lankii magal ana weli suubi jiray way dili jiray bilaana ma ogol markuu dhalmada si usan yaray dartay horta dhibaatada subi waa caado xun caadadaasan una dad islaan maadaameen wali fadaane diintan islaamka walaa iyo qabta ka qaadan hoob diinta islaamka qabta intii sunno ungudan sunnadii qaadana gabroo dhibaatada laka ilaali waxyaalaha caadada ee waanoo kumid ee bilaantee ku qiib galenga madalla iyo aragtidii ku dhiibidanga dhibaatooyinka uu silaya gudniinka fircooniga waliba iyo baaqa andireena hoyooyinka soomaaliyeeda iyo roojiyanga gudniinka fircooniga kulanku wabahay kuwa faa-iidan le gabdho waa kulan iyada faa-iidan leewahayo aan qiimo badan iyadana handhowaayay waayo faa-iidada isleeweybu ahaan gabdho lanku hadalay dhibaatadii lanjeysado oo gudniinka fircooniga sababto ee gudniinka fircooniga walfaylama eh dhan walbana waaba dhibaateynkeyga gabdho sadoo markiioo dhalaayaa dhibaatanka kooyasa markiio xilaga oo guurkeeya dhibaatanka kooyasa walbaba dhibaato intaasa faa-iidey in lahaayay welibana markii aan dadbadan wal su-aalo badan la suweydaarsaday waamaybahayan batay jawaab fayl waayo intii waaba aan faylahayna ka diiniyan iyo ka caafimaad mantii aanan faylahayna oo sasayti arooskii kaga dhammaysa todobadii waayo dhibaato badan leto gabar markii meel ilaahay hasuubiya meel kusuubiya marlamaad tolayn iyo walalanjeysadii dhibaatadaas markuun dartii hadhowdii arooskiina meel erhaayay sila fadaay managadaas dhaloowkiisaas oo kale xiliga qaangaarka hadda dhibaata wacyigelinta naftirsho dhiigahaya maamooyinka soomaalida gaar ahaan koonfur galbeedna beerayhin gabdhoo ay lagu gudnay fircooniga waayo manfayla nololiyo bilaab ilaa dhammaad gabarta markii la gudo nololan bilaawadaas geekamabakda kumid ahaaye dadku oo ku qaybgalay barnaamijkun oo la qowdaa kulanku magaay mabaleeray umayma abas xasan wacyigelintina wala unku muhiimsan oo ku reebo bulshada ini oo walaaseyta isku gureeb toonada ku heraan hooba hal mar wacyigelin oo suubii dadku waa maamooyin waxgarad ee idaacada taalasna sidii hormee hadduu way hormari wabalkile social media taala mabalkilayaa qofku waa akhriska soo akhriyo siduu kor qoraal laha dhigi ama muuqaal balandaarahay ama idaacaddii iyo daaradahay dadka dhegeysadayaan saase wacyigelinta kafidaasa oo gudniinkasna ka yaraaday maa maba jaran maamooyinka qaar oo haysadaan caadooyinkii hore iyo dhaqamadii hore
gudniinka fircooniga iyo saameeyay gabdho badan oo soomaaliyeeda